kulayluhu bilowdaan ama samarka loo yaqaana galbeedka waxaa sare u kaca dembiyada iyo falalka amni darro ay dhallinyaradu ku lug yeeshaan xilligan ayaa waxaa xireen dugsiyada waxbarashada sidoo kalena cimilada ayaa u suuro gelinaysa dhallinyarada in ay dibadaha guryahooda wakhti ku qaataan meelo badan oo soomaalidu ay deggan yihiin waxaa kordha dilalka dhallinyarada sida britain kanada iyo maraykanka laftiisa iyo meelo kaloo yurub ah barnaamijka bandhiga ayaanu ku eegaynaa waxyaabaha kordhiya dembiyada iyo sida looga hortegi karo in xiliyadan ay dhallinyaradu galaan dembiyo noloshooda saameyn kara amaba ay naftooda ku waayi karaan ismaaciil ducaali yuusuf waa bara ku sugan britain waxa uu ka waramayaa waxa sababa in dembiyadu ay sare u kacaan xilliga kulaylaha ee iskuulladu ay xiran yihiin dhallinyaradeennana si aad og tahayba de waxa weeyaan marka iskoolada la fasaxo ama waqtiyadan waxay helaan waqti ay dee ay ku mid ku kulmaan oo ay dee ka qayb galaan waxyaalaha kale ee suuqa ka socda taasina waxay keentaa inay carruurtu hadhowto ama mukhaadaraad galaan ama ay asxaab xun la saaxiibaan oo ay raacaan laakiin dee waxyaalo badan oo kale oo lagu xallin karo arrimahaas ayaa jira loona baahan yahay inay waalidiintu ay u feejignaadaan marka london laga soo tago dalka kanada ayaa isaguna ka mida meelaha ay dhallinyarada ka soo jeeda soomaaliya ay kala kulmaan rabshadaha iyo dilalkaba shamse ibraahim boolis waxay u ololeysaa wax ka qabashada dilalka sii kordhaya ee dhallinyarada kanada waxayna ka waramaysaa waxyaabaha keena kororka dilalka iyo rabshadaha ee xilligan oo kale sanadkii marka la gaaro waqtiyada samarka amaba ay fasaxyada iskuulka laga leeyahay qoraxdana ay soo baxdo waxa waaye dadka dhalinyarada waxay rabaan inay bannaanka u baxaan in ay maaragtay waktigooda qaataan inay qoraxda arkaan inay activities sameeyaan oo macnaha soo socdaan soo wareegaan enjoy gareeyaan marka mushkilada ugu weynna waxa waaye waqtidaas dadka dhan waa isku soo baxaayaan dhalinyarada dhan way soo baxaayaan xafladay samaysanayaan goobay isugu tegaayaan marka dhibaatada ugu weyn waxa waaye in dhalinyaradii ay hub wada haystaan qoryo wada haystaan haddii wax yar la iskhilaafo ama waxyaalo yar la isugu yimaado amaba oo waxa la dhahayo weliba anaga dhinaceena waxaa ka socdo waxa la dhahayo revenge oo samarkii waxaa dhici argosigaas waxa waaye qaaraa xiran winterkay xiraayaan waqtiyada qaboobaha winterkaa lasoo xiraayaa ama dhowr biloodu xirnaanaa qof dembiyar galay ama qof ismaageen ama kuwa bannaanka joogaa sugaayo waktiga samarkay kusoo aadiyaan inay soo daayaan waktigaas ilmaha marka qaarkaas jeelka laga soo daayo kuwii bannaanka joogoo sugaaya ayaaba maaragtay argoosashadii aa dhacayso waa la isdilayaa waa wax systematica systemka ku salaysan waayo its not something oo dhalinyarada lay ka timid maaha waa wax systemkan oo ka shaqada oo dhinac you know wax weyn oo ku leeyahay waay si aan u arko amaba aan waddankaa intaan joognay aan kula diilgaraynaynay waxa waaye systemkan wuxuu justice xaqa ma jiro cadaalad fiican ma jirto hubka ma controolaan markaan si kasta yeelanayna waxaanaan ku dadaalnay in aan arrintan dowladda kala xaajoonana hubkan waa maraykanka naga soo galaa waddankan meel hub laga gata ma laha dukaamo hub u furan ma jiraan haddana you know waxaan nahay maaragta hubkii wuxuu usoo galaa maxaa kaaga gala shamsa sidoo kale waa hooyo laba wiil oo ay dhasho lagu dilay dalka kanada waxay ka waramaysaa xanuunkii ay soo martay iyo sida ay u adag tahay mararka qaar in xal loo helo dilaalkan aniga waddankan laba wiilaa iiga maqan laba wiilaa la iiga dilay mid asagoo yar oo grade twelve markaas ku jiro aanba dhammaynin eighteen years olda ahaa la dilay xaafadda aan deganahay asoo dhalinyaro kale iskala sheekaysanaayo oo weliba asaa ugu yaraa oo darisle aan wadannahay meeshiyaa loogu yimid lix dhalinyaro soomaaliyeed ay ahaayeen xabadaa lala dhacay two thousand eight bay ahayd wiilkeygaa ku dhintay dowladdan justice ma ka helin nin baa loo soo qabtay hal sano ka bacdi waxay dhaheen ninkii free to go you are not guilty marka ha marka dambidacaan markii bannaanka lasoo dhiga dadaa la dhashay dadoo la deganaa dadoo asxaab la ahaa you know waa wax calool xumo badan markii intay qof soo qabtaan ay dhahaan qofkan gilti ma waayahay qofkii giltiga ahaa keena ee ku xukuma dembiga meesha ha ku dhammaado ma samaynayaan marka caradaas oo kuwii noolaa caradii iyo wixii ku noolaanayaan ilan wadankii waxa oo justice oo cadaalada ma taalo marka waxay leeyihin qof qof kaa celinaya ma lehe hubkaada jeebka gashay iska celi adiga wixii kaa hor yimaada amaba u aargud qofkaa walaalkaa oo la dilay marka ilmihii way qabsoomi waayeen inkastoo rabshadaha magaalooyinka waaweyne ay yihiin kuwa ka jira meelo badan oo caalamka ah haddana bulsho soo qaxday oo sida soomaalida oo kale ah kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay ku tiirsan yihiin kaalmada iyo guriyeynta dowladaha ay martida u yihiin waa ay adag tahay in ay ka baxaan xaaladaha qallafsan qaarkood xilliga la xiro iskuullada caruur badani waxaa u soo hara wakhti badan oo ay u baahan yihiin inay helaan meel ay ku bixiyaan waalidiin badani ma awoodaan inay caruurta fasaxyo u wadaan ama meelaha noocyada kala duwan ee isboortiga ay ku qoraan si loo mashquuliyo iyadoo sababtuna ay noqon karto tirada qoyska oo ballaaran waalidka oo ka shaqeeya shaqo maalmeed aanan fasaxyo lahayn iyo duruufo kaleba cali heybe oo ka mida soomaalida london ku nool lana socda dhibaatooyinka caruurta haysata xilliga dugsiyadu xiran yihiin ayaa sheegaya inay muhiim tahay in waalidiintu ay caruurta xilligan adag wakhti iyo dhaqaalaba ku bixiyaan si ay uga nabad galaan dhibaatooyinka dilalka iyo daroogada dhibaatada waxaa keenaya caruurtu markay iskuulka laga fasaxo dibadda ay u baxdaane la fasaxo waxay u baahan yihiin waxyaabo badan oo bay u baahan yihiin haladhay bay u baahan yihiin in lasoo warwareejiyo oo meelaha la geeya u baahayo lasoo ciyaarsiiyo hadday taa waayaan markaa waxay noqonayaa faylan iyagaa waxay noqonayaan dad iyagu isku mashhuuro oo iyagu isdila oo iyagu islaaya oo xumaan oo dhan bay yaa imanaysa halkaa marka dee la jeheeyo waa tahay maxaad is leedahay markaa caliyow xalku wuu noqon karaa xalku in la jeheeyaabuu noqon karaa oo haladha la geeyo oo meelaha ay kusoo ciyaaraan la geeyo oo gacanta la hayo oo sbortiska la geeyo oo laga warhayo laakiin sidii iskuulka looga hadhi jiray in looga hadhan baaha taas way xumaanaya carruurtu way masaacidaysa taas xalkaa inta badan dadka carruurta yaqaanaahi ay soo jeedinayaan ayaa ah in xilligan fasax la geeyo caruurta ama barnaamijyo kaleba loo sameeyo si wakhtigooda loo jiheeyo islamarkaana ay madadaalo u helaan loona xakameeyo inaysan wadooyinka u badnaanin waa kan mar kale ismaaciil ducaalayo
laba qaybood baan u kala saarayaaoo qayb waxa weeyaan jaaliyad ahaan maxaynu qaban karnaa iyo waalid ahaan muxuu qaban karaa runtii jaaliyad ahaan marka loo noqdo jaaliyaddu waxay qabataa waxyaala badan bay u qabataa carruurta meelo badanoo lagu ciyaarsiyaa jira meelo badanoo lagu ururiyaa jira oo loo sameeyo cayaarsiis dhiirigelin ay ka qayb galaan ama kubada ha ahaato ama xaflado kale ha ahaato ama ciyaarsiis kale ha ahaato loo qabto inay meelaha jaaliyadu qabtaan baa jira marka meelaha inay ka qayb galaan oo la geeyo waalidiinta ay geyso ayaa loo baahan yahay ta kale ee waalidiinta kolle carruurta markay iskuul ka noqoto badanaa waxa maalmaha ugu horreeya iskuulka labada waxa lagu yidhaahdaa xagaad maxaad qabatay maxaad ku wakhtigaagay kusoo ku isticmaashay holo fasax ku jirtay marka waalid waxa laga doon inay wakhti geliyaan carruurtooda ay ku kaxeeyaan haddii aan xitaa awoodi karin waddan ka saaraan ay meelaha kale ama magaalooyinka kale ama meelaha kale xadiiqadaha waawe ama jasiirada meelaha weyn carruurta lagu ciyaarsiiyo ay geeyaan wakhti ay la qaataan u sheekeeyaan fahmaan dhaqanka kala sheekaystaan waxyaalo badanoo xitaa dhaqankaabaa jiro oo waxyaalo badanoo ama jaaliyado badan oo sameeya arrimaha dhaqanka ku saabsan baa jira kala qayb qaataan raacaan kaxayaan marka arrimahaas waxay u baahan yahay in dhallinyaradu si hadhowta markay u noqdaan iskuulkii markay ku noqdaan ma yidhahdaan waqtiga waxaan kusoo qaatay waqtigayga waxaas iyo waxaas iyo waxa ama holidhaygaasaan fasaxaasaan u baxay meeshaasaan tegey activity waxaasaan ka qayb galay shaqadaasaan tegey waalidkiibaan soo carruurtaydii kalaan soo bartay arrimahaasoo meedhan waa muhiim inay ka qayb qaataan carruurta sidoo kale waxaa ku raacsan shamse ibraahim boolis oo sheegtay in qoys keliya ma ahane ay caruurta u baahan yihiin bulsho isku xiran oo iskaalmaysata
wallaahi waxa ugu fiican oo waalidka samayn kara waxa waaye inay waalidiinta soomaali ahaan isugu yimaadaan in ay ilmaha u sameeyaan entertainments ama meelaha ka socdaan maaragtay activitieska sidii banooniyaasha la cayaaraya basketka ha ahaado sokorka ha ahaado cayaarahan hidaha iyo dhaqanka oo cultural adiga intay ku involve gareeyaan intuu yar yahay amaba isku keena anaga hadda waxa waaya ilmaheena xaafada xaafaday u kala qaybsan yihiin laba isma dhalatoo laba xaafadood kala degan ayaa isdilaa marka waxa waaye in xaafad xaafadda si loo baaba'sho waalidiinta ay maarata ayaga isku tashtaan ay cidna waxba ka sugin you know ayaga isku tashtaan markaan ku dhahayo ina ayaga lacag intay inta waqtiyada samar winterka oo shaqooyinka la aadaya iskuulaadka la aadaya inay ilmahooda lacag u aruuriyaan saving fiican u sameeyaan ay ku enroll gareeyaan meel alaala meeshii entertainment uu jiro oo dhalinyaro maarata ninka dhalinyarada waxaa ku jira jirkiisa energy badan meelo enerjiga kusoo baxsho oo ku daalo inuu helo wa garanaysaa dadkana dhalinyaradana meelahaasoo kale markay isugu yimaadaan way walaaloobaan problem oo xaafad xaafad ma qabaayaan problem oo colaad kale ma qabaayaan annaga laakiin hadda waxa waaye waa u kici weyne waageeni hore farihii taladii way ka baxday ilmihii wax badanaa jeel ku jiro xaafada xaafaday u kala qaybsiyen xaafadba xaafad kale ku duule marka samar kaleba ma qabaan samar oo waxay qabaan dagaal sababto citaa communitygii iskumana duubno meel iskumeelna ma kasoo jeedaan mana istaageerayaan mana oga dhalinyaradan wax ku dhaca ayagoo ilmahooda ay ku dhacaayaan ay haddana dareenkooda ka baxsan yahay sanad kasta bilaha juun juulaay iyo agost ayaa la arkaa inay sare u kacaan dembiyada guud ahaan dunida galbeedka gaar ahaana xaafadaha soomaalida iyo soo galootiga kaleba ay ku badan yihiin waxaana soo kordha dilalka dhallinyarada dhexdooda ah xarigga booliisku u geystaan dhallinyaradan marka lagu arka iyagoo dembiyo ku lug leh xaafadaha iyo waddooyinkaba inkastoo aanan tira rasmi ah laga haynin dhallinyarada rabshadaha lagu dilay ee waddamada reer galbeedka waxaa la sheegaa inay gaarayaan boqolaal